waxaan rabaa inaan waxyar ka taabta arrinta walaalkay m c a ga township maanta uu ka dhawaajiyey oo baraha bulshada aan ku aragnay nasiib darre waxaa weeyaan maanta taragtadii ama cagacagafkii countigii oo ka shaqaynaysa damsiteki mise meeshii qashinka lagu qubaayey inuu maaragtay asagii iyo inuu dad yar usoo ugatay oo maaragtay uu qalalaasa uuna geliyo haddana press statement uu ka bixiya uu yidhaahda meesha wax laga qabanahaya ma laha arrintaa aad baa looga ficnaa inaan annaga isjiidnana ma rabno qalalaasa iyo dhibaato madaxas gashanaysa annaga shaqa maanta nooma oho waayo arrinta maanta nasoo food saaran oo roobka nahaaya maanta alxamdulilah haa laakiin roobka maanta nahaaya nasoo food saaran waxay maaragtay ay turjumaysaa inay maaragtay inaan garba isqabsanna gacmaha isqabsanna dowlad iyo manaasiyaasi iyo culumadiin waxay ahaato inaan iswada qabsanno oo si dadka lagu badbaadin lahaa maarata aan ku samayn damsiteka waa hal meel leh oo maaragtay magaalada ka mid ah shaqooyin fara badan aa magaladan ka socda oo drainages aan samayn haynaa magaaladan saddex m c a bay qabtaa waa beri township waxaa jira m c a gan barwaaqo aad baan ragga kale isula shaqayn haynaa iyo waxay weliba m c yaasha meelaha kale ka shaqaynay magaaladan nadaafadeeda iyo biyaha sidai xaafadaha looga bixin lahaa ilaa maanta oo weliba axad eh m c a baan isla joognay oon isla shaqaynayna oo maarata dadweynaha maarata u gargaarayna ma ficina maaragtay inaad maaragtay arrinteena ay noqoto uun qof fiirsanaayan wixii uun dhibaato eh wixii fiicanna aan sheegayn bil iyo bar ku dhowaad baan ka shaqaynhaynaa magaaladan intii naloo imaaday hataa intii naloo imaaday nimanka hataa wariyaha qaarkood oo hadda qaarkood meelaha wax ka soo duubayin intay noo imaadeen namayna dhihin waryaa wax badan baad fiican baad haysiin oo ay na soo saareen na soo shaciyeen maan arkin inay maaragtay miidiyaga si xun loo isticmaalana waa laga fiican yahay miidiyaga waa xibin aad muhiim u ah fiicnina in loo isticmaalaa loo baahan yahay wix xumaan oo maaragtay la iska hagaajinayana way fiican tahay laakiin xumaanta un yaa la fiirin wix fiican aan aragna markii qof lasoo doortay uu yahay qofkana waxaa loo baahan yahay labada dhinacba asaga naftigiisa maxaa yeelay maanta intaan ordaya ani magaaladan aan ku dhex jiray because hataa magaaladan wajeer kama bixin afar bilood hadda magaaladan baan dhex ordaya intuu i yimaado walaalkay hal maalin ee meeshan aan wax iskala qabanay muu dhig haddii aan u fiiriya m c aasha labada kale oo magaalada la joogaan oo twenty four seven aan xiriirin dowladdan governor axmed cabdulaahi shaqo badan bay dhaamsayd ka qabatay meel iska bannaan oo waxay ahaan jirta weligeedba xoolaha iyo dadka iyo iswada dhex boodayeen maanta alxamdulilaahi qarash oo intaas milyoon ayaa ku baxday waa la deeray oo waa la nidaamiyey hadda caafimaadka dadka maaragtay isbedel baan ku aragnaa waxay hadda buulaclimacow oo qatar horaan ugu jirtay maadaama hadda la deeray sida hore ma oh waa meel nidaamsan oo har albaab leh oo albaabka nin wardiye mas qof wardiye uu jooga intaasna lacag badan baa ku baxday lacagta markii lagu bixinayna dadka lama waalneen qarash baa ku baxay qarashkaas maxay ahayd dad aan badbaadina aan iska nidaamina wasaqdan ayay ahayd markan shaqadii dowladdii intaa qabatay qashin yar isku xaaqis ma ay kari weynin waaban wadnay ee maxaaba qalalaasana loo gelinaya xoogaa maaragtay siyaasa inaan waxba aan gelina annagoo maaragtay isticmaalayna dadweynaha oo liis alle eh hol laba iyo saddex afar oo lasoo wadanayo waa laga fiican yahay waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanna maanta yay noqonin xagga xumatada inaan ka shaqaynin maanta waa laisku wada baahan yahay dadweyne o dhan waa laisku baahan yahay habeen iyo maalin annaga waan shaqaynaa sabti iyo axad iyo hataa ma kala leyn marka waxaa loo baahan yahay inaan isla wada shaqayno